shacabka iyo deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay ka bilaabeen deegaanka hirgelinta aargo cusub ay yeelan doonto deegaanka iyo dhireynta deegaanka si sare loogu qaado bilicda deegaanka qaar ka mid a shacabka ku nool deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay ka warbixiyeen isxilqaanka ay ka bilaabeen deegaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan taagannahay deegaanka wargaadhi oo ay ku socoto dhirayn iyo aargadii oo la dhisaayo iyo wadoodhin la baxaayo saas ayaan u joognaa galabta waana noo bilaabata dhagaxiga waa noo bilowday insha allahu tacaalaa ilaahay dhirayntii waa noo socotaa dhagaxdhiggi waa noo yaal cabirkii waa noo socdaa insha allahu saasaan ku bilowna galabta ayaan oy wax la qabtaan dadka wax samayhaya oo ay horumarka ka qayb qaataana loogu baaqayaa waxaan dhagax dhignay aargadii deegaanka wargaadhi sidoo kale waxaa gebagebo maraayo cabirkii deegaanka wargaadhi waxaan kaloona sidoo kale aan samayna dhireen waxaa meel fiican maraayo maaragtay yahu dhammaadkii iyo gebagabadii iyo habsocodkii maaragtay yahu iyo cabirkii maaragtay deegaanka sidoo kale bulshada deegaanka waxay isla garteen ay isla fahmeen ay weliba maaragtay yahu si isku duubni ay u fahmeen inay wax qabsadaan oy maaragtay deegaankooda iyo maaragtay haw dhammaan deegaanada kaleba iyagu ay u qabtaan waxay tahay iska dhaafin deegaankooda kuwa kaadaan sidoo kale waxay dhirayntii gaarsiiyeen intay iyagu isku filnaadeen deegaanadooda oo diriska ah maaragtay haw si fiican ay wax u qabsan yihiin dadka deegaanka maaragtay hawshoodu waa waa u fadhidaa insha allah horumar kaloo intaas kasii bilaaranna waa samaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu